saraakiisha qaramada midoobay ayaa talaadadii shalay sheegay in ilaa iyo laba boqol oo kun oo caruurta ay da'doodu shan sano ka hoosaysa ah laga cabsi qabo in dalka soomaaliya ay nafaqadaraayo u dhintaan dhammaadka sanadkan haddii lacagihii loo yabqahay aan lala soo gaarin haddaba khadka telefoonka ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaan kula xiriiray doctor cusmaan maxamuud axmed doctor cusmaan xaraare oo ku takhasusay cudurrada carruurta iyo kuwa faafa ahna madaxa ururka caafimaadka bariga afrika ee gobolka minnesota islamarkaasina waxaan wax ka weydiiyey degweynaha qaramada midoobay hase yeeshee doctor cusmaan xaraare waxa uu marka hore ka hadlayaa waxqabadka ururka uu madaxda ka yahay non profit organization waaye waddanka maraykan gudihiisu ka shaqeeyaa gobolka minnesota ayaa joogo ka howlgalaa wuxuuna badanaa suubiyaa waa waxa la yidhaaho health education sababtoo ah cudurrada badankood waa cudurrada laga hortegi karo laakiin si cudur looga hortago waxay u baahan tahay maaragtay wacyigelin iyo aqoon qofkaas ogaado cudurkaas siduu muxuu yahay iyo siduu uga hortegi karo marka badanaa waxaan qabanaa waxa weeye anaka health education waxa la yidhaaho oo maaragtay anakoo isticmaalayna tviyada soomaalida iyo raadiyoga iyo outreach waxa la yidhaaho ama seminars u qabanayna dadka waxaan qabana taas wey xoogeeda qaramada midoobay waxa ay doctor cusmaan xaraare ay ka digaysaa in caruur gaaraysa ilaa iyo laba boqol oo kun oo soomaaliya ay gudaha soomaaliya u dhiman doonaan nafaqadaro dhammaadka sanadkan haddii lacagihii loo yaboohay aan lala soo gaarin sidaa u aragtaa dignintaasi wallaahi digniintaas waa ka xumahay inay hadda qaramada midoobay ay sheegaan maanta inay intaasoo caruura soomaali ah u dhimanayaan nafaqa daro haddaanan lacag lala soo gaarin sababta waxa weeye ana uga xumahay waxa waaye nafaqa darada wax habeen keliya bilowday ma aha waa wax dhibaato soo jireen ah oo loo jeeday oo la adarisi karo inay soo socoto ama u baahneed in kahortag la suubiyo marka maanta midaan ay leeyihiin lacag halkaa la keeno conditional oga dhigayaan badbaadinta carruurta soomaalida wax runtii ilmaha soomaaliyeed qabta ma aha sababtoo ah unicef waa urur caalami ah waa og yihiin dhibaatooyinka dhacaya waa odarisi kareen dhibaatadan ay maanta ka digayaan siday ku dhaceysay waxyaalahay ku dhaceysay ka horna waxay ahayd inay maaragtay arrimahanba tallaabo ka qaadaan oo wacyigelin iyo xayeysiin iyo adduunka waxay u sheegayaan iyo ummadda waxay u sheegayaanba ay soobiyaan laakiin maanta maaha inay yidhaahaan haddaan intaasna la siinin intaasoo carruuraa dhimanaysa xoogaa yar waa arrin aada aan qabanin waaye marka doctor cusmaan xaraare bal cudurka nafaqadarada carruurta aan nooga sheekeya waxaa tiri mar hore inay ogaadaan bay ahayd dabcan waxa ula leeyahay mar hore inay ogaadeen waxa waaye nafaqadarada ma aha sida cudurada qaarkood waa cudur horta laakiin ma aha cudurada qaarkood oo bacteria ama jermy waxaan keena nafaqadarada waxaa keena cuno la-aanaa keenta baahibaa keenta marka meelahan ilmahan hadda xoogooda ay ku nool yihiin waa dhimanayaan ay leeyihiin inay baahi ka jirta inay abaaro ka jiraan way ogaayeen wayna og yihiin marka waxyaalahaas abaaraha keenaya ama dhibaatada keenaya waa waxyaalo laga hortegi karo abaaraha haddaan laga hortegin ma laga hortegi karo misaal waxaa laga yaabaa anti ama dhacada inay carruur badan xataa ool u dhintaana iska dhici karta la-aanka sakow marka meelahaas ku nool yihiin waxaa laga qodi karay ceelad baa laga qodi karay waxaa laga la suubin karay oo soomaaliya oo dhan ba ay u baahan tahay inay suubiso waxa weye inay biyaha ilaahay ugu yaboohay ay ceshato afar sano laba sano shan sano abaar ku jiraan maanta dambe ilaahay say u baryahayn ilaahay u yaboohayaa roob usoo dejinayaa xooluu ka qaadaya dadku ka dilaya laba beri kadaan haddana waa ka uman yihiin biyihii badday aadeen ama weliday aadeen marka horta taasay ahayd hay-adahan caalamiga oo dhanna arrintaas way og yihiin in wax laga qaban karo laakiin waxaad moodaa inay waxba ka qaban oo careless ka yihiin marka ma aha inay maanta yidhaahaan intaasoo milyan haddaan la keenin intaasoo carruuraa dhimanaysa dise no way doctor cusmaan xaraare adiga waxaad ka mid tahay dhakhaatiirta waaweyn ee caanka ah ee soomaaliya carruur badan ayaa waxay ku dhibaataysan yihiin gudaha soomaaliya oo nafaqadaradaasi laga sheegayo iyo xanuuno kale waa maxay doorka dhakhaatiirta soomaaliyeed wallahi horta takhaatiir soomaaliyeed waad og tahay badankoodna bannaankay jiraan qaar oo aada u mintiday oo weliba nafsadooda ay khatar ku jirtana dalka gudihiisii joogaan laakiin haddii qofka takhtarka ah farsamadiibuu hayaa mooyaane awooddii uu wax ku qaban lahaa haddiisa jirin waxba ma qaban karo carruur halkaas ku baktinayso ku dhimanayso online u dhimanayso baahi u dhimanayso takhtar haddii dhex istaago wuxuu ka qaban karo male haddaan waxyaaluhu wax ku qaban lahaa iyo meesha oolin haddaysan nabadgelyo oolin maaragtay marka waxa waaye dhakhaatiirta soomaaliyeed inuu dadka wacyi geliyaan oo magaciisaa mayna maanta afle soo haray mayna ficilkii meesha waa ka maqan yahay runta markii loo hadlo waad ogtahay inta soomaali oo takhtaroos ama ajnabi ama soomaali ummadda gaaraya liskaba dilaya micno la-aan iyagoo ama hataa waxba galabsanin waad ogtahay in maaragtay meelaha qaarkood aysa tegi karin ama takhtaradin jooginba marka takhtar waa takhtar laakiin takhtarka wuxuu micno ku leeyahay markuu awoodda wax ku qaban lahaa uu haysto markuu haysto daawadii markuu haysto waxyaaluhu dadka kula taliya inay heli karaan ummaddana ay haysato nabadgelyo iyo waxay u baahneed oo cunitaan iyo biyo ah marka mar haddii dhakhaatiirta soomaalida aad sheegtay inaysan gaari karaynin meelaha carruurtaasi ay joogaan sidee hay-adda unisef iyo hay-adaha kale ee samafalka ay ku gaari karaan carruurtaasi inay ka badbaadiyaan nafaqa darrada doctor cusmaan xaraare maya runtii waxa weeye waa haddii ay investmentada wadamada waan ognahay wadankeena wuxuu iska noqday resource center camal meelaha lagu yabaahdo iska noqday lacagaha loo yabaahanaayo ama loo dalbanayo boqolkii konton lixdan ma gaaraan dalka waa iska magacuyaal waaye lacagaha badankood waxay ku baxdaan waxyaalo kale iyo magaciisi kale iyo maga waxa weye lacagahaas haddii loo duwo runtii ama coordination fiican loo suubiyo ama ayna jirto dawlad caafimaad oo la xisaabtamaysa hay-adahan oo dhehaysa meeqaha asha meeqaha wadanka soo gala ay jiraan waa waa la gaari karaa kaasina wuxuu ahaa doctor cusmaan maxamuud axmed doctor cusmaan xaraare oo ku takhasusay cudurrada carruurta iyo kuwa faafa ahna madaxa ururka caafimaadka bariga afrika ee gobolka minnesota oo khadka telefoonka igu warramayey